دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan iyo dagaallo ka kala dhacay duleedka magaalada kismaayo iyo degmada xudur ee gobolka bakool kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday isbaaro askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed u tiilay xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo qof soomaali ah ayaa lagu dilay weerar midiyeen ah oo ka dhacay dalka austriya midowda suxufiyiinta ee ka howlgala dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa ka hadlay wariyaal uu xiray maamulka uu hogaamiyo muuse bixi bulshada ku dhaqan degmada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa goob fagaaro ah ku daawaday isdaarkii ugu dambeeyey ee mu'asasada alkataa'ib ka soo saartay weerarkii caad ee lagu laayay askarta dowladda federaalka dowladda xabashida ethoobiya ayaa qaaday tallaabo kale oo ay ku xoojinayso heshiis ku-shaagii ay ku qaadanaysay badda soomaaliya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa qiray in goobaha ay ka arrimayso dowladda federaalku ay ku soo badanayaan dadka isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan kuwaas oo dhibaato badan ku haya bulshada دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta ka fuliyeen dowladyada magaalooyinka kismaayo iyo xudur waxaa ka waramaya maxamed qaasim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka bokool ayaa maanta fuliyey weerar qorshaysan oo lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa qeybo ka mid ah gobolkaas weerarka oo khasaare dhaliyey ayaa waxaa lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa degmada xudur ee gobolka bokool ugu yaraan saddex askari ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerarkan ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada xudur waxaa inoo suuro gashay inaan helno magacyada saddexda askari ee lagu dilay weerarka kuwaas oo kale ah maxamed dameer rar taakooy iyo iskoowa waxaa weerarkan lagu dhaawacay hal askari iyadoo sidoo kale ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen saddex qori ak afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda geesta kale wararka ka imaanaya duleedka magaalada kismaayo ayaa ku waramaya in maanta mar kale uu halkaasi ka dhacay dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka dagaalada waxay si gaar ah kaga dhaceen inta u dhexaysa deegaanada buulaguduud iyo farwaamo ee dhaca duleedka kismaayo ugu yaraan hal askari ayaa lagu dilay dagaaladan cusub iyadoona lagu dhaawacay afar kale oo ku jira sargaal taliya hurin ah oo lagu magacaabo maxamed cali tani ayaa ka dhigan in dagaallo afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan soddon askari kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo isbaaro u taallay askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaa ka waramaya cabdifitaax faarax
kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ka mid ah oo lagu qaaday isbaaro askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo muuqaalka ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si toos oo u beegsanaya askarta xilli ay fadhiyeen iyagoo keebla yurar ah oo sugaya dadka rayidka ee waddada isticmaalaya si ay u furtaan ciidamada mujaahidiinta oo u diyaargaroobay weerarka islamarkaana hayay macluumaadka askartan ayaa toos u beegsanaya laba askari oo ka tirsan kuwa koonfur galbeed xilli ay warmoog ahaayeen askarta ayaa qoryaha tuuray iyagoo ku cararaya tog biyo mareen oo maran ciidamada mujaahidiinta ayaa xabad hubiyey xilli ay askartu naftu badday orodka dabaasha waxaana la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo tooganaya askarta uu orodku u bixi waayey xilli ay waadigii marnaa looga daba yimid lana arkayo iyagoo ciidda ku qurbaxay muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa hubkii laga furtay askarta oo gaaraya laba qori oo ah keyfoodhisabana iyo boosashkooda si kastaba isbuucii hore ayay ahayd markii alkataa'ib al akhbaariya ay baahisay muuqaal askar mooto saarnaa oo kamiinka mujaahidiinta ku soo dhacay iyagoona halkaasi lagu dilay lagana furtay hubkii ay wateen
qof soomaali ah ayaa lagu dilay weerar midiyeyn ah oo ka dhacay dalka austariya maxamed ciise ayaa faahfaahinaya
laba dhallinyaro oo soomaali ah ayaa dil isugu geystay waddanka asturiya sida ay sheegayaan gubjoogayaal nin lagu magacaabo carab ayaa waxaa tuuray ku dhuftay nin kale oo isagana soomaali ahaa haddaba dhacdadaasi iyo siday u dhacday waxaa ka waramaya qaar ka mid ah goobjoogayaasha allah u naxariistee marxuum xuseen xasan ee loo yaqaan xuseen carab goobta uu ka soo degtay guriga uu ka soo degtay markii midida koowaad ay ku dhacaysay waa halkaas kadibna waxaa dhacday marxuumka markii dambe inuu mindida la soo raacay qofka dilka geystay waa isla wiil soomaali ah goobta ugu dambaysay uu dilka ugu geystay ee mindida labaad uu kuna dhuftay oo ku dhiigbaxay waa halkan
magacayga waa saacid maxamed daahir waa beri waxaan joognaa magaalada salisburg waxaan ahay guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee salisburg austria halkan waxaan isugu nimid maanta inaan ka tacsiyeyno geerida marxuum xuseen maxamuud xasan xuseen carab oo bokowdii bishaan february ka dhacday magaaladan halkaasoo waxaweye si gacan ka xaqdaran ay ku dishay marxuumka dhallinyarta soomaalida ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka ayaa badankood isticmaala maandooriyaha kuwaasoo sababa inay mararka qaar ismidiyeeyaan midowda suxufiyiinta ee ka howlgala dhulka uu ka arrimayo maamulka somalilan ayaa ka hadlay wariyaal u xiran maamulka uu hogaamiyo muuse biixi tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder ururka saxafiyiinta somalilan ayaa ka hadlayay tacadiyaadka ay kala kulmaan maamulka somalilan iyagoo soo saaray war-saxaafadeed uu ku xusan yahay xaragga suxufiyiin badan oo lagu xidhay xabsiga uu ka taliya somalilan xubno ka tirsan ururkooda oo warbaahinta kula hadlay xafiiskooda ayaa waxay canbaarayeen suxufiyiinta ay xidheen maamulka somalilan iyagoo ku sugan gudaha maamulka amaba dibadda
ugu horeyn waxaanu cambaareynaynaa xadhigga wariye cabdiraxmaan cige oo afar cisho ku xidhan magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil xadhiggaasi oo sida uu noo sheegay aan waarankiisa waarankiisa la tusin welina maxkamadda aan la horgeynin waxaan ku baaqaynaa madaxda laamaha amniga ee gobolka saaxil iyo maamulka gobolka saaxilba in si deg dega maxkamadda loo horgeeyo haddii uu dembi leeyahay haddii kalena xorriyaddiisa si deg dega loogu soo celiyo sidoo kale waxay sheegeen saxafi kale oo muddo sagaal iyo labaatan cisho ah ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan iyagoo dhanka kala sheegay saxafi kale oo lagu xidhay kadib markii uu ka baxay dalka waxaan kaloo xusaynaa in maxamed cabdi ilig uu muddo sagaal iyo labaatan casho ah uu ku xidhan yahay xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa iyadoo soddonkii bisha la geeyey maxkamadda islamarkaana loo jaray toddoba casho oo rumaan ah arrinta kale iyaduna aan jecel lahay inaanu ka hadalnaa waxa weeye wariye ka howlgeli jiray magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan oo lagu magacaabo shaafici shaaciye ayaa waxaa ka soo yeedhay isaguna inuu dalka uga baxay xaalado soo wajahay iyo culaysyo la saaray arrintaasi oo aan filayo inay tahay arrin sharci darra ah qofku dembi wuu geli karaa saxaafadda somalilanna waxay la siman yihiin muwaadiniinta kale ee dalka waxay intaa ku dareen war-saxaafadeedka ay soo saareen suxufiyiinta somalilan in suxufiyiinta haddii ay qalad galaan lasoo taago maxkamadda aanan layska xidhin iyagoo aan qalad gelin waxaanu ka digaynaa in wariyaasha layska qabqabto waxaanu ka digaynaa wariyaasha in layska xidho waxaanu cambaaraynaynaa xadhigga joogtada ah ee bilihii u dambeeyey ee kusoo noqnoqonayay warbaahinta somalilan waanu leenahay arrintaasi ma qabato warbaahinta waxaan ku baaqaynaa in dhinacyada kala duwan ee ay khusayso ay u fiirsadaan xadhiggan faraha badan leh ee kusoo noqnoqonaya warbaahinta culimada iyo suxufiyiinta somalilan ayaa waxay la kulmaan xarag joogto ah markii ay ka hadlaan arrin qusaysa diinta ama dalka bulshada ku dhaqan degmada caalbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday isdaarkii ugu dambeeyey ee ay mu'asasada alkataa'ib ka soo saartay weerarkii cad ee lagu laaya askarta dowladda federaalka cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya fagaaro ku yaala magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa xalay lagu daawaday isdaarkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo lagu soo bandhigayay qaybtii labaad ee dagaalkii ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa usoo daawasho tegay isdaarka iyagoo ka waramay waxyaabihii ay arkeen inta ay socotay daawashada filimka haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah dadkii ka hadlay oo aragtidooda ka dhiibtay
filanka cawdaan daawanayno filan aad iyo aad u qaymo badan weeyaan filan aad iyo aad indhayga waxay hayaan gawari aad iyo aad u badan iyo bakhtigoodii baa daadsan haddana ilaah baa ku mahadsan ilaahayga intaas u geystay baan ku mahad celinaynaa haddee ilaahay mujaahidiinta meel kastay joogaan na guuleeyo cadowgana allaha jibiyo indhaga waxay ahaayeen gaari cabdibilaawse aad iyo aad u orod badan xawaaro dheeri ku socda iyo bakhtigoodiibaa daadsan iyo ayagiibaa isku beeninayoo midba xadbuu soo dhahaya gargu towbaanaad noo sheegtay runtana waxaa weyaan shabaab anaa arkay dhahaya ayaa noo muuqda haddana walaalkay ilaahay baa ku mahadsan ilahi tabaraka watacaala ha jibiyo filankii murtadiinta caad ee ilaahay subxana watacaala uu gacmaha mujaahidiinta ku cadaabay ayaa halkan lagu fiirsaday waa filan aad iyo aad u cajiib badan ilaahay subxaana wa tacaalaa maciyadiisa ayaa ka muuqata waxaa arkaysaa dad fara badan oo hal nima oo mujaahid u eryanayo waxaa weeya ilaahay subxaana wa tacaalaa awooddiisa ayaa ka muuqanaysa iyo mujaahidiinta sida ilaahay ugu gargaaray waxyaabaa aadka igula yaab badan waxaa ka mida sidaa leesu barbar dhigay murtadkii ugu weynay murtadiinta oo waa la soo qabanayaa shanshan bay ordayaan leh iyo mid kaloo murtida oo leh ciidankeenna waa la'day ciidankii dawladda waa baaba'ay waa cararay waxaa weeye waa kuwawaa la kala diray kuwaas waxba lagama haayo gorgor intaasuu guutay ahayd waxba kama herin guutadaan ugu dambaysay dhahaya ayaad arkaysaa oo si isugu jawaabayaan loosugu naqdinay macnaha iskhilaafka dhexdooda kula yaabanta iskhilaafka dhexdooda ila yaabanay haa cabdicasiis degmada calbur ayaa cilbar maanta waxaa ka jira waxaa ka jira filan aad loo qayban badan ayaa gaaladii oo la baaba'inaya gaaladii oo gorgor toban nin labaatan nin nin cirdayaha la arkaa gaalada meesha ku baaba'da waxaan la yaaban ku arkay labaatan nin oo hal nin cirdayaha gaadiidkii oo laga wada qaadaa hubkii wixii dhammaan lalaga wareega dadku aaday u faraxsan yihin aad aad iyo aad bay dadku u faraxsan yihin bismillaahi raxmaan raxiim cawad meesha waxaan ku daawannay filan filankaasoo xiise leh waxaan aragnay gaalo oo la fursanaayo taas ee guluf ka soo qaadan xashi sheekh maxamuud wuu dhaaranayay dheertiisina wax kaba jirin qalabkii wuxuu sheegayo shabaab lagula darana allah mujaahidiin gacantaa soo geliyey waxaan kuwaas ku leeyahay allahna jabsho mujaahidiinta waxaa leeyahay allah guusha gacantaa soo geliso filimka ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ayaa siyaabooyin kala duwan looga daawaday wilaayaadka islaamiga ah iyadoona filimka lagu soo bandhigay xaqiiqada ka jirta fagaaraha dagaalka al-kataa'ib ayaa sii wada aflaamta lagu soo bandhigayo jabka iyo khasaaraha ku socda dowladda federaalka dowladda xabashida ethoobiya ayaa qaaday tallaabo kale oo ay ku xoojinayso heshiis ku-sheegii ay ku qaadanaysay badda soomaaliya waxaa ka warramaya cabdifitaax faarax dowladda xabashida etoobiya oo weli ku fogan dhaqangelinta heshiiskii xaaraanta ee lagu siiyey badda soomaaliya iyadoona geed dheer iyo mid gaabanba ugu jirta dhaqangelinta heshiiska xaaraanta ahaa xukuumadda uu hogaamiyo abey axmed ayaa qaaday tallaab kale ay ku doonayso inay ku xalaashato badda soomaaliya ee bishii lasoo dhaafay uu u saxiixay muuse biixi haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda adisababa ayaa sheegtay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kala hadashay in muranka ka dhashay heshiiskii abey axmed iyo maamulka somalilan aan la caalamiyeyn meles alem oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in codsiga ay u gudbiyeen uu u dhignaa in kiiska ku saabsan muranka badda loo daayo ururada igad iyo midowda afrika dhinaca kale safiirka adis ababa u fadhiya muqdisho ayaa shaaciyey in heshiiskii muuse biixi iyo abay uu horumar u horseedayo itoobiya mukhtaar waare ayaa wakaaladda wararka itoobiya u sheegay in heshiiskan itoobiya ay ku gaarayso badda cas uusan halis ku ahayn madax bannaanida soomaaliya si kastaba heshiiskan xaaraanta ay iska kaashadeen dowladaha gobolka iyo kuwa reer galbeedka madaxweynaha dowladda federaalkana uu qeyb ka ahaa bixinta lagu bixiyey badda isagoona bulshada isaga dhigay midaan wax ka ogeyn balse hadda ku caddaatay ogaanshiyihiisa waxaana la sheegay inuu isaga rabay bixinta badda uu muuse saxiixay warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa qiray in goobaha ay ka taliso dowladda federaalku ay ku soo badanayaan dadka isticmaala daroogada noocyadeeda kala duwan kuwaas oo geysta falal argagax leh cabdulla mukhtaar ayaa ka waramaya maalmihii la soo dhaafay waxaa dilal xanuun badan oo argagax leh ka dhacay magaalada muqdisho iyo degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii laba nin si naxariis darro leh u dileen xaasaskoodii dhacdooyinkan dilalka ah ayaana loo sabaynayaa in dadka ku nool meelaha ay joogaan dowladda federaalka ay si xaddhaaf ah u isticmaalaan daroogada noocyadeeda kala duwan xildhibaan fiyoore oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in falalka dilalka arxandarrada ah ee maalmahan hareeyey qaar ka mid ah magaalooyinka dowladda federaalka maamusho ka dhacay ay sabab u yihiin maandoorayaasha noocyadooda halista ah ee sida xaddhaafka ah loo soo geliyo guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho wuxuu tusaale u soo qaatay dilal maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo qoryooley kuwaas oo laba nin ay si naxariis darro ah u dileen xaasaskoodii qofna xaaskiisa inta asoo caadiya inta dilo inuu qoslaayo lamaha hadda nin kalea la yidhi gabadhiisu xalay dilay ee xaaskiisii uu dilay dhacdo kale hadda waxaa lasoo warinayaa isla shabeellaha hoose ka dhacday oo iyadana haweeney ninkeedii dhib gaarsiisay waayahay marka maxaa asal u ah marka arrimahan arrimahan aniga aragti ahaan waxaan qabaa waddanka waxaa aad ugu faafaaya daroogada baraagiski nooc kasta uu yahay noocba noocii ka weynaa ayaa waddanka soo galay noocba noocii ka weynaa dhallinyarada isticmaalaysaa daraaga- daraagiska ama daroogada intaas la eg cid u taagan oo la dagaalamaysa marka xashiishka maalmo la joogo xashiishaa lasoo qabta la yidhaahdo marka laga tago war xashiish wuxuu noqonaa ilmuu noqonaa ilmo daroogada waddanka la isticmaala heerka ay marayso iyadoo nooca daawada oo si qalada loo isticmaala ha haato daroogo caadiyoo la keena ha haato taasaa u baahan in aan u wada istaagno qofna xaaskiisa inta asoo caadiya inta dilo inuu qoslaayo lamaaha qofna inta qabta xaaskiisa inuu jarjaro wax sahlan maaha qof dumaran inay sidaas samayso ninkeeda inay dhibaato u geysa iyadana ma sahlan waa in daraagiska daroogada waddanka si toosa loola dagaalamaa gaar ahaan hay-ad hay-adaha amniga booliiska in loo iyo shacabka cid kasta in loo istaago daraa- daroogadan waddanka aada ugu faaftay dhaqankeenna beddelaysa wanaaggii qoyska beddelaysa dhallinyaro qoys cid walba isticmaalkan waddanka kusii faafaya sharobooyinkan ilaa westi africa ka yimid ee inta la qabto qofka uu cabaayo qofka iska dhareeraayo waddada dhinacyadeedu iska jiifo waxaasna xuban in lala dagaalamo si marka arrimahaasoo dhan ay aan uga hortagno waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad in ay iska saaraan booliiska waxaa kaloo jira magaalada waxaa arkaysaa qof baa intii istaaga wuxuu ku hadlaayaa wax alla wixii laga xishoon jiray dowladda federaalka ayaa had iyo jeer ku hadaaqda inay ka shaqaynayso badqabka ummadda soomaaliyeed laakiin taa beddelkeeda iyada ayaaba canshuur ka qaada oo raalli ku ah in waddanka la soo geliyo waxyaabaha maanka dooriya sida xashiishka qaadka iyo qamriga warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa